magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay tababar kor loogu qaadayo aqoonta haweenka sida horumarinta fanka suugaanta iyo dhaqanka kaasi oo soco doona muddo shan maalin tababarkan ayaa waxaa soo qabaqaabiyey ururka sowja waxaana ka qayb galay in ka badan konton haweena oo isugu jira fanaaniin iyo hal abuuro guddoomiyaha ururka sowja leyla cadceed cusmaan ayaa ka warbixisay waxa uu ku saabsan yahay tababarka maanta waxaa halkan inoogu furmayaa tababar u furmayaa konton gabdhood oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee fanka tababarkani ayaa waxa uu xambaarsan yahay in gabdhaha soomaaliyeed ee fanka hore ugu jiray iyo kuwa hamiga u leh ee soo gelaya hadda fanka in ay kaga faa'iidaystaan tababar la xiriira curinta gabayada baraamburka sheekooyinka horumarinta dhaqanka iyo afka soomaaliga horumarintiisa naxwaha afka soomaaliga kuwaasoo ay bixinayaan uu bixinayo macalin bashiir oo ah macalin aada ugu takhasusay dhinacyada kala duwan ee aanan ka soo hadalnay soo jiro waxa ay ku faanaysaa in maanta bahda fankaha soomaaliyeed ee kala duwan in maanta barnaamijkani ay ka faa'iidaysan doonaan muddo shan cisho ah guddoomiyaha akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta cabdiqaadir nuur xuseen maax ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la hormariyo xirfadaha haweenka suugaanta maanta mowduucan shanta cishee soo socota aad markaa ka doodi doontaaneed kala faa'iidaysan doontaan waa tilmaan ka mid ah tilmaamaha dadka soomaalida ay caanka ku yihiin maxaa yeele marka adduunyada la lafa gurayo qolaba waxay hibo u leedahay annaga waxaa na loo yaqaanaa soomaalida waxaa loo yaqaanaa ummaddii gabayga ama ummaddii suugaanta suugaanta meelaha laga eego ee ugu badan waxaa ka mid a hees howleedka barbaarinta caruurta deminta colaadaha iyo guubaabada iyo farxadda iyo aroosyada tababarada noocan oo kalaha ayaa kaalin ka qaadanaya sidii loo horumarin lahaa xirfadaha shaqo ee haweenka soomaaliyeed